wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka aad wada sugayseen ee cawayska washington caawana waxaan inoogu hayaa in madaxa looga jiro oo boqol afar iyo tobanka qur-aanka kariimka ah oo uu xafidsan yahay maahane aan wax kala sixi karin hooyo si lama filaan ah kula soo xidhiirtay carruurteeda iyo aabbahood oo ay geeri ugu tirsanayd iyo sidoo kale qaybtii u dambaysay ee waraysigii fannaanadda xibe maxamed oo caawa iyo cawayska washington aan ku hormaraya haweenay maraykan ah oo ay qoyskeeda waayeen koob iyo toban sano ka hor oo markii dambena shahaadada dhimashada ka soo qaatay dowladda calaashaan markii ay ka samreen ayaa iyadoo socota lugaheeda ugu timid carruurteeda iyo odaygii qabay waa sheeko la yaab leh waxaa istuudiyaha caawa markii ugu horreysay barnaamijkan caweyska washington igala qaybgalaya maxamuud ibraahim cali oo laanta afka soomaaliga ee v o a dhowaan kusoo biray maxamuudow v o e da ka sokow bal caweyska washingtonna caawa kusoo dhowow mahadsanid caasho een horta intaanan sheekada aad noohay sidaanan u gelin kolley sheekaad noo haysa barnaamijkan si kale lasuguma yimaadee intaada idaacadda imaan horta barnaamijkan ma dhegeysan jirte in badan aa, barnaamijkan heesihiisa shactirada adiga iyo mascade waxyaalaha aan ka helay bay ahayd macnaha barnaamijka waaba sugi jiray weeg walba aadaa u dhegeysan jirtay saa'id maanta aday ku joogtaa marka dadkii Maanta ku waa aniga.
dhegeysanaya waa anigii maanta marka marka bal sheekada aad noo haysid caashaa sheekadan sheeko aad xiise u leh waay haweeney reer maraykan ah oo ku nool gobolka pennsylvania ayaa waxay lahayd laba caruur midna gabar ay tahay midna wiil uu yahay Een, xaajigeedana waa joogay reerkeeda waa iska ladnaa Een, haweeneyda xoogaa barnaamij dhaqaala darro iyo fikir iyo stress iyo waddanka waa garanaysaa waxbaa lasoo micnaha lasoo darsay waa gar marka waa isku yara buuqday waxay tiri macnaha noloshaan aan ku jiro halkeen ka aadaa ayadoon qo- cidna waxba u sheegin ayaa subax inay baxday caruurtii gaariga ku xaraysay iskuulkay geysay maalintii dadka ugu dambeysay waa iska baxday waxay go'aansatay reerka inay ka dhaqaaqdo ayse dib u soo noqon dibnaba uma soo noqon waxaan maqli jiro qofkaas wuu tacabira waa tacabirtay tan kow iyo toban sano ayaa ayaa la la'aa ay maqneed ninkeedu wuu baxay maxkamadduu tagay booliiskii wax walba waa laisku wareegay xataa booliiska waxay ka shakiyeen inuu ninka dilay asaga hataa waxaa lagu daraa magacyada dadka laga shakisayay baaritaan meel walbo wax war lagama hayo sanada markay kasoo wareegatay labada kun iyo tobankii ayuu maxkamad tagay ninkii wuxuu dhahay dhegeysta aniga waxba ha iga raadinin islaanta inay dhimataan umalaynayaa ee sharci waxaa ka jira maraykanka in qofka haddii muddo dheer la waayo in sharci ahaan aad doonan kartid waraaqda dhimashada aad dhihi kartid dee qofka haddaadan haynin meeshuu jiro dee waraaqda dhimashada sidii qofta waa dhimatay waa ka samrahaa ilen hadduu nool yahay waa uun meel un baa lagu soo sheegi lahaa meel unbaa lagu sheegi lahaa ilmihii yaraayeen way koreen labaatan sane ayay gabadha jirtaa hadda jaamacaday dhigataa ayaa waxaa dhacday kow iyo toban sano iyadoo la la'yahay xaajiyaddii shalay waa imaatay ayadoo socota ayadoo socota ma la soo helay mise ayadoo socotay soo noqotay ayadoo socotay booliisku u tagtay waxay tiri naagtii aad raadinayseen gabadhii aad raadinayseen waatan waa garta markaasa qof walbo wuu yaabay waxaa le halka ma, ma nooleed waa noolaa dhahday jidkaan ku noolaan jiray oo homeless aan noqday guri ma lahayn mararna waa shaqaysan jiro meelaan ka shaqaysan jiray laakiin shaqooyinka ay qaban jirtayna ay dhiigeeda ama sawirka lagu yaqaano maynan dhiibi jirin waxay samayn jirtay shaqooyinka kabarwada dadka ay u yaqaanaan ama iskaaga oo lacagta le gacanta loo saarayo oo Aan- waxba jeg aan loo qorayn aan waxba heshiisana la gelaynin heshiisna aan la gelin taasay ka shaqaysan jirtay kow iyo toban sano waxay go'aansatay inayn hataa hal mar telefoon soo wicin ilmaheedii maxamudow een, laakiin waxaad ii sheegtaa maadaama een, s- sababta ay ilmaheeda uga tagtay intay maalin iskuulka geysa ay horey isaga sii dhaqaaqda aanay dibba usoo noqon ay ahayd in noloshii ay ku dhibtootay oo ay rabto inay nasato oo markaas mayadaana siinaba gasha hadday kibarwonimo ku shaqaynaysay iyo waxaa la yidhaahdo een, een, een, muruqmaal oo garabrarata iska aheedoo maalinba wixii ay shaqaysatay iska cunaysay maxay marka reerkeeda uga tagtay ma sheegtay sababta ay reerka ay s- uga dhaqaaqday markii booliiska ay weydiiyeen ay dhaheen maxaa reerka uga tagtay maxaa kugu dhacay waxay tidhi dee waa isku buuqay waxay xal u malaysay in ka maqnaashada ilmaha iyo ninkan laga maqnaanayo uu yahayba xal dee maynan is odhan laba biloodaa maqneede dib usoo noqo kow iyo toban sanay ku gaartay arrintii macna maalinba maalin bay u dhiibtay waa la fogaatay way la fogaatay marka hadda oo wejigeeda markaa aragtid hadda iyo markay tegaysay gabar yaray ahayd afartankii jirta haddana waa islaan lixdanka cagacagaynaysa oo waxbaba uma dhinno Waa taas gabowga.
waxaa ka sii daran markii ay booliiska ay arkeen inay soo noqotay een, ilmihii alla soo wacay war nin- ma maqlaysaa hooyadiina war ka haynaa ninkii iyo ilmihii waxay dhaheen maanta meydkeeda lasoo helaa umaleyna aan isdiyaarinno waa garta meesha mayd isku diyaarinayeen war telefoonka qabta hadle waa hooyadiinoo nool la hadla la hadla gabadha waxay tiri maya lama hadlaya aniga markii dambena waxay go'aansatay inay la hadashay dhahdo aan is aragno ayay tiri hooyadii marka gabadha waxay dhahdaa is arag ma jiro ay dhahda micnaha labaatan sanaa jira markaan kuu baahnaaba iga tagtay iska sii soco haddana bax Ah, ah, hadda maxay ku soo korinaysaa duurkayga aan xamaalan karo waa saas iska sii baxay dhahda hadda naag weyn baa gabar weyn baa noqday waaw calaashaan baahidii ay hooyo ahaanta u qabeena ka dhammaatay waa ka koreen waxay hooyada uga baahnaayeen waa sax wa sideed sana jirtay gabadha markii hooyada ay tegaysay haddana labaatan jir waa gabar qurux badan jaamacad dhigato maxay hooyada uga baahan tahay Een, wadaadki ninkii qabayna xaas kaloo yeesho asana reer kaloo bilowday marka iska wa- danaysta de waa laga samray markii laga samray ayadan ta dhahday de waa ikan waa noolahay war waxaa dhimashaad ku tirsantahe iska sii eh, dhinsano iska sii baxaa le dhimasho macnaha waraaqda waa soo qaadanay wejigaada naga sii qari camal
waa hagaag nin ku nool waddanka imaaraadka carabta oo madaxa looga jiro ayaana madaxiisa qaban karin wax aan ahayn qur'aanka kariimka ah oo uu boqol afar iyo tobankaba korka ka xafidsan yahay waa sheeko mucjiso leh colaad ayaa barnaamijka caweyska washington isna igala qaybgalaya colaadow ladaa sheekada aada u soo akhriyey arrintan mucjisada leh ee ninkan madaxa looga jiro haddana qur-aanka kariimka maahan aan wax kale adduunka inta aleg aan laga weydiin karin bal sheekadiis wax nooga taabo caasha horta een, eh, dadka xifdisan qur-aanka kariimka dunida aad bay ugu badan yihiin ee dhallinyarada ah mucjizada qur-aankana waxyaabaha ka midka ah waxay tahay in boqol iyo toban iyo afarta qur-aanka oo intay leegta aad aragtay in qofuu qalbigiisa ku xambaaro oo aayad kasta iyo suurad kasta uu qalbiga ku hayo taabaa horta naftir- laftirkeeda mucjizo ah oo dunida ma jiro qof buug la mida qur-aanka ama kutaabka kutaabka qur-aanka intuu la egyahay eh, wax la mida qof xafidi karaahay weli dunida lagama sheegin Een, marka taa laga soo tago wiilkan mucjizo gaara ayuu wataa oo een, marka ugu horeysa waa ma- maskaxda loogu jiraa dhimarkuu laayahay Een, wiil maskaxiyan iyo caqliyanba aan- aan aan dhameen aan caqliyan iyo maskaxiyan aan dhameen waaye Een, wuxuuna xifdisan yahay boqol toban iyo afartii qura- qur-aankuu xifdisan yahay sheekadiisana horta waxay soo ifbaxday labada kun iyo labadii mar tartan lagu qabtay dalka imaaraadka carabta oo uu ku nool yahay Een, waxaa la yidhahdaa sheekh musalam axmed cubeyd baa la yidhahdaa magaciisa Ee, waxuu ku jiraa da-da labaatameeyadu ku jiraa marka een- een, barnaamijkaasi tartanka qur-aanka oo ay qabato dowladda imaaraadka carabta ayaa magaalada dubai lagu guddoonsiiyey labada kun iyo labadii- labi- labiyo tobankii laakiin dhowr een, een, arrimood iyo dhowr een, tartamo uu ka qayb galay bariga dhexe iyo imaaraadka carabta laftirkeeda ayaa magaciisii iyo arrintii sare u qaaday marka warbaahinta carabta oo dhan baa ka hadlaya oo meelaha qur-aan diin- madaarista iyo meelaha diinta lagu faafiyey kulli aad baa looga hadalhayaa Eh, waxyaabaha uu mucjizada ku yahay waxaa ka mid ah saddex qaybood oo su-aalo la weydiinaya wiilkan Eh, caqliga dhiman ee qur-aanka xifdisan marka waxaa kasoo qayb gelaya mashaa'iq fara badan baa ka qayb gashay culamaa ka qayb gashay si markaati ay uga noqdaan waxan waa looga sheekayn waa la xujeynaya waa la markaa xujeynaya markaa waxaa la weydiinaya saddex qaybood oo su-aalaha waxaa la weydiinaya marka ugu horeysa aayad baa eh, ninka qaariga ah ee tartanka qabanaya oo aqrinaya Een, wuxuu leeyahay aayaddaa kasii wad dhammaystir dhamaystir ilaa marka meel buu gaarsiinayaa xasbuka ayuu leeyahay wajoojinaya Een, mid kale usoo bilaabaya oo hadba laga soo qabanaya qur-aanka jususkiisa kala duwan Meel iyo walba.
qaybihiisa kala duwan meel ka mid a si si si random ah taa waa iska caadi oo, oo, oo dadka kale ee tartamada ka qaybgala qur-aankaba oo xifdisanba way, way samayn karaan midda labaad oo kale waxay ahayd waxaa la weydiinayaa su-aalo si maxaa la yidhaahdaa een, qubano oo kale ah oo meelo kala duwan ku saabsan oo qur-aanka la weydiinaya oo ayadaas hebela suuraday ku jirtaa iyo xaggii kaga jirtaa wax noocaasa la weydiinaya laakiin waxa mucjisada badan oo aadka loola yaabay wuxuu xusuusanayaa oo qeybta saddexaad su-aal lagu weydiinaya aayadda uu akhrinayo lambarkeeda bogga ay kaga taallo kitaabka qur-aanka Iyo- iyo sadarka iyo sadarka iyo safxaddii ay ku tiilay ayaa la weydiinaya markaasuu sheegaya uu leeyahay aayadda waxay ku taallaa waxay ku jirtaa suuradda waxay ku jirtaa bogga lambarkiisu sidaa yahay waxay ku jirtaa ay- een, eh, qeybtaa dhexe ayay kaga jirtaa fas so- een, sax- eh, een, maxaa la yidhahdaa wuxuu- waxay ku jirtaa xisibka noocaasa ayay ku dhex jirtaa oo ay ay ka tirsan tahay safxadaasay ka tirsan tahay aad buu marka aayaddiibuu qofkii markaa dhegaysanaya durbadiiba waxaa farta kusoo taaban karaa aayaddii hadduuna xataa qur-aanku garanayn oo kicin karo waa garta marka een, sidaad marka horeba ka dhawaajisay colaadow inkastoo xifdinta qur-aanka kariimka ah caalamka ay jirto dad fara badan oo muslimiina oo weliba da-yar iyo da walbanaba leh inay qur-aanka xafidsan yihiin haddana ninkan madaxa looga jiraa sidaad sheegtay inuusan waxyaabaha kale cilmiga kale ee maadiga ah inuusan een, garanayna waa la sheegay marka dadkii meesha joogay ee kulankaasi ama tartankaasi waday sidee u arkin arrintan ma mucjiso rabaanaya horta Maxaa loo xaflad- arkay?
horta xafladdu markay bilaabatay ilaa ay ka dhammaato dadku dhama- aan kafaar iyo aamusnaan baa ka soo hartay culummadii kasoo qayb gashay waxay ku tilmaameen mucjiso rabaaniya in ilaahay ninkan qalbigiisa uu ku xambaaray qur-aanka kariimka markaad su-aalo kale wax ka weydiiso dunida kale iyo waxyaabaha xataa imaaraadka carabta ka dhacaya waxba kama oga caqli badan oo wax lagu weydiin karo ama nolosha kale ee biniaadamka iyo waxyaabaha isaga ku xeeran wax looga weydiiyana malaha oo haddii la weydiiyo kama jawaabi karo laakiin waxuu yaqaanaa aayadda xaggee ku jirtaa suuradda xaggee ku jirtaa bogaas qaayadda bogay kaga jirtaa waxaasoo dhan automatically buu uga jawaabaya isagoo aan hal marna xataa qaldayn waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay lagu leeyahay dadka kale ee tartamada ka qayb gala mararka qaar ayadaha intay qaldaan bay dib kasoo bilaabaanoo kusoo celiyaan si ay u xasuustaan haddii meel ay ku istaagaan laakiin isaga maba xasuusanayaba waa kombyuter bay ku tilmaameen mashaayiqdii tartanka qabanaysa waxay ku tilmaameen kombyuter la xifdisiiyey bini aadama oo la xifdisiiyey qur-aanka kariimka waa halkaasaan dhigay kasii qabo uu wadayaaun uu wadayaa
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana waxaan idinku maqashiinayaa qaybtii u dambeysay ee waraysigii fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura oo magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka dhowaan kula soo yeeshay wariyaheenna cabdulaahi nuur maxamed colombo mar kale ayaan isaga kiin dhex baxayaa hibo iyo colombo abwaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed ee caanka ah maxamed cabdulaahi ciise singob iyo cabdiduux yuusuf iyo abwaan soomaaliya isna lagjar la yidhaahdo ayaa heeso iyo suugaan si gaara ee wanaagaaga iyo xushmadaada u tilmaamaya ayaa jirta oo la sameeyey hibanuuray guud ahaan abwaaniintii hore iyo fanaaniintan dhallinyarada cusub iyo abwaaniinta heesaha sida gaarka ugu sameeyey sidaad u aragtaa waxaan u arkaa si aada u qiimo badan aadna waan ugu faraxsanahay abwaankii ugu horreeyey aniga suugaan ii tiriyey intaynaan soo qaxin bay ahayd cabdidhuux yuusuf xasan ilaahay raalli ah ka ahaade iyuu ahaa suugaantu igu xusayna waxaa ka mid ahayd hanaa quruxsan hibanuura wacan waa u han weynahaye habka luqunta heensaha fankiiyo haybadiiyo joogga sunnayaha hagaaga u fadhiya timahaldaalayda hufnaantiiyo kartida meel fog bay ka hidarraacdaaye cariya hibow hela beeb haddaa lays hor joogaaye horta inta kale oo dhan cabdidhuux bay ku daydeen abwaankii haddana ii tiriyey ee ku xigay wuxuu ahaa sungub wuxuu yidhi waxaa hibo lagu yidhi hanaankiiyo quruxdiiyo haybadiiyo laafiyaha waa berima heeseen haddaanad noqon horyaallada hidabila ayaa tahay lagu hiray ayaa tahay awkaa hore u yidhi hiba nurayda magacaygu waa cadar axmed kaahin oo ka tirsanayd hobolladii waaberi walaashay hibe maxamed hiba waa qof aada u qaaliya oo aada u dabeecad wanaagsan waxaana iga markhaatiya ummadda soomaaliyeed iyo fanaaniintii soomaaliyeed ayaa iiga maraga markaad hibo la sii joogtaba waad sii jeclaanaysaa haddaad deris la tahay haddaad la shaqaysay waad sii jeclaanaysaa waa qof ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto ay u dhex tahay oo wada jecel weeyaan oo wanaagooda jecel weeyaan marka aniga hibo waxaanu saaxiib gaara ku sii nahay qaybta wadaniyadda ayaanu sanadihii dambe intaanu qurbaha joognay aanu aada iyo aad uga sheekaysanaa amaanu waddankii ugu oynaa marka kalgacaylkeedu wuxuu iga keenay ayaan ayaamaha ka mida geeraar yar oon qayb ka hayo waxaan idhi hadal quruxsan hiba nuura wacan haybadii qaranka nin kastaa naftiisa ha hafree hooda adigaa leh haddana abwaankan lagjar wuxuu ii tiriyey hees aada iyo aada u qiimo badan buuggiisa halkaraana wuu ku sawiran yahay ereyadii iyuu geliyey ugu dambayntii hadda waxaa sugaan ii jiriya abwaan yar oo dhalinyaro ah oo ka ugu yar abwaanada ah waxaa la yidhaahdaa luqmaan cawil dhammaan waan uga mahad celinayaa dhammaan aragtida fiican ee i arkaan waan ka mahad celinayaa waxaa kaloon mahad celinayaa inan yar oo dhalinyaro ah oo wakhtigii aan orodka dheer bilaabay wakhtigioo kale ku jirta waxaa la yidhaahdaa nimco xasan macow sanadkii cusbaa waxay ka qaaday hees muqdisho waxaa la yidhi ya maxaad kaga qayb galaysaa waxay tii heesan hibanuura u soo tiriyey heestii baa dadka oo dhan ii sheegay hees baa lagu tiriyey markii dambaan waxaan galay internetka universal t v waaba runnantu heesta aniguunbabay igaga hadlaysaa mahad celinaya waxaanan leeyahay in waxay tidhi inaan hibo ku daydaan rabaa un dariiqadeedii maro waxaan ku leeyahay nimcawi way ku furan tahay aniga waad iga qurux badan tahay waad iga cod wanaagsan tahay waktiga aan fanka ku bilaabo kalena waad joogtaa horow soc baan ku leehay in waxaa heestaas sameeyey laxankeeda xamed khaliif siday sheegtay in ereyadana waxaa sameeyey barre cabdilaahi iyaga may qaadeen inantu haddaan iyagu horta samaynin heesta markay iyagu ku hindisoodeen bay inanta u dhiibeen dhammaan waan idinka mahad celinayaa horow socda waa mahadsanti
hibe maxamed hadoon ibanuur ah anigoo aad kaaga mahadcelinaynaa wakhtigaaga qaaliga sharaf kalena wax naga siisay barnaamijka cawayska washington wariyaha daadiya waa caashi ibraahim aadan caashicuud si gaara ayay u jeceshahay codkaaga ibanuura iyadoo aad u daayar ilaa iyo maalinkan maanta oo barnaamijka cawayska washington iyo vioa ay sheegtana aad bay kuu jeceshahay caasha maxaad odhan lahayd dee haddaan kuugu ducayn lahaa wariyo fiican noqo heerkii ugu sarreeyey baad ka gaadhay haddaan ku odhan lahaa cod wanaagsan yeelana dee waaba cod cajiibaad leedahay waxaa kaloon uga mahad celinaya caasha inanteedan ugu dambaysay hido markii ay uurka lahayd waxay tidhi hiba nuuraan u bixinayaa inantayda hadday inan noqoto inantiyarayda iyadoo foolanaysaoo ku jirta halkii lagaga umelinaya waxaan uga mahadnaqayaa inuu odageeda ku tidhi telefoonkaa dir hibo inanta codkeeda maqashay anigoo kanada jooga telefoonada mabaan qabanayn unbaan dhakab siiya akharun baa ila hadlay dhegayso hiba nuura codkeeda dhegayso qayladii hiba nuura maasha allah tabaaraka allah makruumayo baa ila joogay waan wada ducayna luul cali xasan iyo waxaan idhi inantii soo barbaarta ee dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeeda baan faada allaha ka dhigo haashi kalgacaylka ii qabto xataa inanteedii bay igu magac dartay fanaaniin badanoo saasaa ka mid a anigu dalkii anigoon ka soo qaxin maxamed axmed inantiisa hibo anigu igu magac daray axmed cali cigaal inantiisa hibo anigu igu magac daray beer dalacshe inantiisa hibo anigu igu magac daray sahre axmed inanteeda hibo khaliif aniga igu magac dartay marka fanaaniintaas soo bilowda inay igu magac daraan markaasuu dadkana ku dayda anigana waxaan barnaamijka ku soo xirayaa codkaas aad maqlaysaana idin soo gaaraya oo ka mida mid ka mid a heesaha ay hiba qaaddo weliba kuwii ugu dambeeyey inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xidigyahow adowa xeryasama ku noolban xidigyahow adowa xeryasama ku noolban isku xisab bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xeryasama ku noolban xidigyahow adowa xeryasama ku noolban isku xisab bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiriye kalgacalke xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiriye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay nahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqad dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badad xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badad xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano